magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan maareynta gargaarka deg dega ah waxaa tababarkan loo qabtay qeybo ka mid ah ardayda caafimaadka ee maxadka sahan medical college doctor faarax garaad cabdi oo ah macalinka bixinaya tababarka ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan training ku saabsan fast aid ama waxaa la yidhaahdo gargaarka deg dega ah sida loo badbaadsho qof bukaan ah oo dhibano ah oo goob caafimaad kugu yimid qaabka loo badbaadsho wuxuu ahaa training aannu isleenahay dadku waxbay ka fahmeen wixii ardaydii macadka dhigan jidhay iyo dadkii kaleoo ka soo qaybgalay oo magaalada joogayba dhammaantood aan isleenahay waxay ka faa'iideen waxbay ka faa'iideen aan isleenahay waxaan ku dhiirigelinahayaa dadka dhammaantood in caafimaadka la barto in loo adeego bulshada si hagar la'aana in loogu adeego bulshada goobaha kala duwan oo ay joogto in waxaa la yidhaahdo qof kasta wixii uu fahmay ama wixii uu hadilah ku rooyahay aanu u sheegnay ama wixii uu fahmay inuu la wadaago dadkiisa inuu la wadaago oo ku badbaadsho wixii uu ku badbaadin karo ilaahba badbaado leh inuu ummadda la wadaago waxaan kaloo dhiirigelinhayaa oo ku talin lahaa inay tababarada noocaana ay sii socdaan oo macaahidda iyo jamaacadaha iyo bulshada caafimaadka in hadday wacyigelin tahay iyo hadday tireerin tahayba in la sii wado qaar ka mid ah ardayda ka faa'iidaystay tababarka ayaa u mahad celiyey maamulka maxadka sahan medical college magacaygu waa hibaaq xaamud maanta waxaan ku sugannahay sahan college waxaan qaadanaynay tababar yaro ku saabsan first aidka waxaan dhiganay r b c-ga sidoo kale kateetarka iyo wixii la mida oo qof bili'aadana emergency care loo qaban karo aad ayaanu ugu mahadsan yihiin macalimiinta iyo dhammaan iyo maamulka oo si hagar la'aana noogu hagar baxay tababarkana wuxuu noogu soo dhammaaday si wanaagsan ardaydana wuxuu u qaatay si wanaagsan qaadanay tababar ku saabsan gargaarka degdega ah sida qofka sida qofka barashan ku dhacay loo maareeyo sida qofka jaban loola tacaalo sida qofka wadna garaaco ku dhacay oo kale loo badbaadiyo
magacay waa faadmo yaasiin waxaan ka mid ahay ardada dhigata sahan horta waxaa qaadanay tababar sida macnaha loo maareeyo qof jabniin ah oo kaleeto sidii qof surka ka jabay oo kale loola tacaalo sidii qof balasharku dhacay ama maxaan ku rahay wadnuhu istaagay oo kaleeto loo maareeyo wax badan baa ka faa'iidnay tababarkan loo qabtay ardayda wax ka barta maxadka sahan medical college ayaa wax badan ka tari doona aqoontooda dhanka caafimaadka